faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan warredio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo qarax lagula beegsay inta u dhexaysa magaalada jowhar iyo magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha jubbaland oo lagu idayay inuu ka dambeeyay dilkii nabadoon can ahaa oo lagu dilay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahino dheeraada oo ka soo baxay dad shacaba lagu dilay duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gedo faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaysa ciidamo ka oo tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo dagaal geystay khasaare ku dhex maray duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qamaqaabada soo dhoweynta ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo iminka ka socotay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose oo dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyay inaysan si wanaagsan ula dhaqmayn maamulka jubbaland ee fadhigoos yahay magaalada kismaayo dhismaha wasaaradda gaadiidka jubbaland oo heer gabagab ah maraysa iyo maamulka jubbaland oo arrintaasi ka hadlay intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu door karoon warka duhur ee ridhic cadaado goor udiyaa garoba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur sabdiya taarada ku aastiisan tahay afariyo tobanka bisha sagaalada ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqasheen waxay ahayn saaxiibayaal qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee reediyo cadaado iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa qarax lagula eegtay inta u dhexaysa magaalada jowhar iyo sidoo kale magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimada ah ee muqdisho ka imaanaya deegaanka gololey ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in baraqadii saakay qarax miino dhulka lagu aasay lala egtay kulmiyo ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle qaraxa miinada ayaa la sheegay in lala egtay kulmiyo ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare iskugu jira dhimashiid dhaawac oo soo kala gaaray mas-uuliyiinta iyo dad shacaba oo ku sugnaa halka uu qarax ka dhacay dhimashada la sheegay inay ka dhalatay qaraxa miinada ee lala egtay kulmiyada ay la socdeen mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa waxaa kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe cabdullaahi shitaawe iyo sidoo kalete wasiirkii hore ee ganacsiga ee hirshabeelle xasan sabriye sidoo kale waxaa la sheegayaa wararka aanu ka helino deegaanka gololey ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inuu ku dhintay qaraxaasi mas-uul la sheegay inuu ka tirsanaa hay-adda samafalka ee markaa ka shaqeysa maamulkaasi hirshabeelle wararka qaar ayaa waxay wararka qaar ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in qarax ay ku dhintay dad shacba islamarkaana inta la xaqiijiyay yihiin ilaa iyo saddex ruux oo shacab ah oo ku dhintay kolonyada ciidamada ay la- waa kolonyada ay la socdeen mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka hirshabelle inta ugu badan waxaa weeraro iyo sidoo kaleete qaraxyo la egta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle oo u kala gurusha inta u dhexeysa wadooyinka joor iyo balcadba qaraxa lala egtay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay xarakada al-shabaab islamarkaana waxay sheegeen inuu bartilmaameedku ahaa mas-uuliyiinta la socotay kolonyada ay markaa wateen mas-uuliyadda qaraxaasi lala egtay waxaa dhabar ku ritay dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayagoona bartilmaameedka ahaa mas-uuliyiintii la socotay kolonyada oo ay ka mid aheen oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiintii lagu dilay kaas oo marka ay sheegteen inaysan ahaayeen kuwii ay la damacsanaayeen qaraxaasi al-shabaab ayaa inta ugu badan dhabar ku ritay mas-uuliyiinta mas-uuliyadda qaraxyada ka dhaca degmada balcad iyo sidoo kaleente inta isku xiriirta wadada afgooye iyo sidoo kaleente deegaanada hirshabelle cabdinaasir maxamed maxamuud raadiyo cadaado magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey dilkii nin namadoon ahaa oo lagu dilay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cali yacquub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedow wuxuu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii nin namadoon ahaa oo lagu dilay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna cali yacquub uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay wax ka qabato dilka madaxweynaha jubbaland uu ka geysanayo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xubinimada siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ururada bulshada rayidka oo kala duwan axmed waa la diiday wuxuu ku haystay waa xoogii kenya wey waata marka kenya waa in dadka ay nooga baxdo axmed haddii kenya dadka ka baxda axmed ma joogi kara axmed wuxuu dadka ku laynaya waa kenya wey ah waa isku dhacayaan ninka qofka eheladiisa haddii la dilo waxa weeyaan lama fiirsan karo wuxuu ku dhaqmaya axmed madoobe isku dhac degdega waa imaanaya ma gar sidaas wey walaal macaan jeedina waxa weye dowladda federaalka wax baan qabanaynaa axmed ma aqoonsanin waa jugjug meeshaada joog ama dadkaa kor leexata ama dowladnimo waxa ku qaban san lahadaa nebi dadkayaan yeesalayna dowladda waxa dad ka dalayna aniga waxaan warka inay dowladda tahay maamulkiisa haddii ay diido oy ka hortimis waa inay tilaabo sharci ay qaataan wey haddii kale axmed inay ogolaataan wey soo saas ma aha tenkan ay saartay wax weyn ma aha axmed dad weyn buu haystaa kenya hub ku harrisay waxa weeyaan dadka dhiiggiisana wuu cabbaa oo dhiig hadduusa cabbin ma noolaan kara axmed marka cunqabatayna saaray iyo waxaas iyo wax dowladnimo ma aha cunqabatay hadday dowladda saartay ma dowladda ajinadeeda dowlad ayaa saartay gobol jubbooyinka ka tirsan oo soomaaliya yay cunqabataynka saartay marka axmed dadka dhiiggiisa ayuu cabbaa marka maadaama dhiiga cabba dowladda ama tilaabaha ka qaadaan axmed ha aqoonsan labadaas baa dowladda faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dagaal geystay khasaare ku dhex maray duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegaya inuu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo fariisin ku lahaa xere ku taala duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inta la xaqiijiyay hal askar oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa loo yaqaana danab iskahorimaadka oo ahaa mid muddo kooban socda waxaana la dhigay dhaawaca askarigaas isbitaal ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug iskahorimaadkaas saaka xilli hore laga maqlayay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka danab ayaa la sheegay in u dhexeeyey ciidamo ka wadarsan danab waxaana goobta gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhaawacaasi soo qaaday saraakiil ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa warbaahinta raadiyo hadaada u sheegay in dagaalka u yimid kadib markii rasaas ay isku fureen askarta la sheegay inay u isticmaaleen waxyaabaha maanka dooriya taas oo keentay dhaawac askariga ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ciidankan ayaa saldhig ku leh garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo dhowaan garoonkaas uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo helinayaan wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed abugurslow dacale iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan qabaqaabada soo dhoweynta ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ka socota magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose cumar xaaji abuukar cumar wardoon oo ku sugan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaan goorro ka wareystay sida u socoto qabqaabada soo dhoweynta ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre xasan waa mahadsan tahay magaalada marka oo xarun u ah gobolka shabeellaha hoose waxaa xilligan aan hadlayno ka soconaya ee diyaargarowkii ugu dambeeyey oo lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo sidoo kale ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lastagren waxaana magaalada ku sugan dad aad u fara badan oo markaa isugu jira odayaal dhaqameedyo waxgarad culimaa udiin haween iyo dhalinyaro iyo mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan ee maamulka degmada iyo sidoo kale kan gobolka waxaana dhammaantood xilligan ay u diyaargaroobeen sidii ay usoo dhaweyn lahaayeen ee wafdiga ra-iisul wasaaraha oo saacado kadib ee ka degi doona ee magaalada marka waxaana halkaasi kulamo kala duwan uu kula qaadan doonaa ee ra-iisul wasaaraha ee bulshada qeybaheeda kala duwan ay ku dhaqan magaalada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada webtiga ra-isul wasaaraha safar dhanka lugta miga usoo baxaya magaalada baydhabo mise ee, safar dhanka hawada ay ku imaanayaan
aad baad umacsan tahay ee xasan wararkaan helayno waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha isaga iyo wafdigiisa ee ay kaga soo kicitimi doonaan magaalada baydhabo diyaarad qaas ah islamarkaana ee ka degi doonta garoon macmal ah oo ku yaala ee magaalada marka waxaana haatan aan hadlayno ku sugan ee magaalada ee wafdi kala duwan oo markaa ee saacado ka hor ee gaaray magaalada islamarkaana uu horkacayo ee wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya waxaana een xilligan ee halkaa ka soconaya kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo wasiirku bulshada ku dhaqan een magaalada marka waxaana uu ka qayb qaadan doonaa ee soo dhaweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya hordhacna oo ah waa tahay cumarow ee habeen ka hor rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ka geystay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose balka dhanka ammaanka iyo siday ciidamada u sugayaan
xasan waa mahadsan tahay tan iyo markii uu soo baxay wararka sheegaya in ra-iisul wasaaraha uu tegayo ee magaalada marka ee waxaa kusii qulqulayay halkaa ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyagoo horey halkaa ay u joogeen ciidamo kale oo isla dowladda ka tirsan gaar ahaan kuwa ee afar iyo tobanka oktoobar la yidhaahdo waxaana ciidamadan oo isku biiray si weyn ay halkaa kaga wadaan howlgallo kala duwan oo ay ka sameynayaan magaalada gudaheeda iyo sidoo kale nugwaashigeeda shalay gelinkii dambe ciidamadan waxa ay jireen guud ahaan wadooyinka ee ka baxa ee magaalada waxaana haatan la baarayaa dadka ka baxaya ee magaaladaas iyo kuwa gelaya si ee amniga guud ee magaalada loo xaqiijiyo waxaana magaalada ay gaafureegayaan ciidamo fara badan oo ka tirsan ee dowladda oo isugu jira ee kuwa afar iyo tobanka oktoobar guutada ee la yidhaahdo iyo ciidamada ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo maalmo ka hor halkaasi tegay islamarkaana ee hordhac u ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaana halkaa ku sugan een xasan ciidamada ee gaarka ah ee ilaalada gaarka u ah ra-iisul wasaaraha oo markaa een halkaasi ay gaareen si amniga guud ee magaalada sugideeda ay kaga qayb qaataan een ra-iisul wasaaraha ee waxaan la soconaa in maalmihii dambe uu safarro kala duwan uu ku bixinayay ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana ugu dambeysay ee magaalada xudur la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka bakool iyo sidoo kale magaalada baydhabo oo isna oo een xarun u ah gobolka baay islamarkaana haatanba ra-iisul wasaaraha la filayo inuu kasoo ababaxo isaga iyo wafdigiisa dhegeystayaasheenna waxay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee la socda hadba wixii kusoo kordha ee xaalada magaalada marka iyo soo dhaweynta ee looga jiro ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wixii halkaa ee laga jeediyo intaba xasan odayaasha dhaqanka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inaysan si walaagsan ula dhaqmayn maamulka jubbaland ee fadhigus yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cabaas cali aadan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka dhoobley ayaa dowladda soomaaliya ay hogaaminayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku eedeeyey habdhaqanka foosha xun ay jubbaland kula dhaqmayaan ayagoo tilmaamay dembiyada la galo kuwa ugu xunxun inay ayagu mar walba galaan loona baahan yahay inay beesha caalamku wax ka qabato burburka ay u horseedi karaan soomaaliya khilaafka jubbaland iyo galmudug dhammaan gobollada haleeyey ee ka jira soomaali maanta dhexdeeda inaan ka hadlo waan rabaa waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa meel ay joogtaba aqoon-yahankeeda cuqaasheeda sudaanmada garaadada meel adduunka ka joogaan daafihiisa waxaan u sheegayaa soomaali maanta qabri bay ka laalaadaa qabriga in laga qabto aqoon-yahanada saasaan u sheegayaa waxaa kaloon u sheegayaa dowladda dhexe farmaajo annagu waxaanu nahay shacabkii shalayt hole ilaahay baryayey inaad soo baxdo kuu xoolaqalayey kuu durbaantumayey kaama mudin inaadna cunaqabato sood cunahan la qabato saaka oo diyaaradaha inay noo soo duulaan oo dhaawaca iyaga la qaadi waayo umusheeda la qaadi waayo waxaanu kaa mudan nahay maaha haddaad madaxweyne axmed islaan isqabateen ood wax isku diideen annaga bulshada ismaynaan diidin aan taariikhdaa qori doonta dab iyo colaad maanta inaad horisana adiga kuuma wanaagsana dalkana uma wanaagsana diintana uma wanaagsana taa inaad naga joojiso waan kaa codsanayna ta kale waxaan ka hadlayaa jimcadda qurmaha ka dhexaysa haddii wax dimuqraadiyadihii jirto madaxweyne axmed islaan annagaa dooranay annagu bulshadayada baanu dooranay annagaa dooranay reer jubbalayna shaqiir iyo kabiir baanu raalli ku nahay oonu ku qanacsannahay waxaanu rabnaa annaga inayna qadariso jimcadda qurmaha ka dhexaysa haddii dimuqraadi jirto
intii laga bilaabo uu soo baxay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ee dowladda soomaaliya caqabado badan iyo dhib aad u badan baa soo gaaray maamul goboleedka jubbaland waxaan ognahay inii laga soo abaabulay xamar rag siyaasiyiina oo loogu talagalay inay xabad ridaan oo dagaal ridaan nimankii sidaa ahaa ee lacagaha la soo siiyey ee la soo diray ee layidhi xabad rida inta usha dhulka loo dhigay baa la war dadkan waa dadkiinnii dhulkan waa dhulkiinnii waxan waa carruurtiinnii wax badan baa la tusay intoodii badnayd way ka garaabeen waana la khalda bay dheheen anu waxaan leehay waxba aan la isfarfadhin aan la iswahaynin maxamed cabdulaahi farmaajo sooma madaxweynaha soomaaliya aad tahay waana lagu doortay si fiican baan lagu soo dhoweeyey annagaa soomaali ah oo soomaalinimo rabna oo aadi ku ictiqaadin madaxweynahanagii tahay og waanu ku rabnaa haddaad aad macnaha aadana nacaynin madaxweynaha dowlad waxaa nasiib darro weyna dakhliga ka soo baxa magaalada muqdisho ee gobolka banaadir iyo beesha caalamka deeqdii laga laga soo qaado in loo adeegsado in lagu burburiyo inta yaree ay ragga ka horreysoo sameeyeen waxaan leeyahay oon u dirahayaa madaxweyne cabdimaxamed cabdilaahi farmaajo waxaa tahay madaxweynihii ugu taageerada badnaa ee soomaali ebed laga doorto waxaad noqotay ninkii ugu mukhaa'in wadarsanaa baad noqotay ilaahay baana kaa jaa'isiinaya insha allahuna maxkamadda cadaaladda lagu horgeen doona intaa waxaan kaa baxay soomaali inay tashataan rabaa ama golo baarlamaan ha ahaado ama siyaasiyiin ha noqoto soomaaliya mugdi madow mugdi madow bay ku dhacday sidii loo badbaadin lahaa in laga wada tashado taas maal weyn baan leeyahay reer jubbaland baan soo noqonayaa reer jubbaland taariikhdii aad soo marteen muddada soddonka sanaa waad garanaysaan magaaladii ugu dhibaatada badnayd ugu xasuuqa xumayd ugu isbedbedelka badnayd yay ahayd maantana waa magaalada ugu ammaansan waa dadka isugu jecel waa dadka soomaali meel kastoo joogta ay ku faantamahayaan way fiican tahay maanta inaad casisho magac bay kuu noqoni laakiin wax magac oo kaloo ku yaallaa ma jiro ilmaha yaree foodleyda wuxuu garanayaa gabadha yar ee muxuu ahaa baadiyaha joogta waxay garanaysaa waxaad maanta raadinayso waxaadan helayn inuu yahay waxaad maanta raadinaysaa oo qarka u jeedhisaa oo jubbaland oo halaalahoo nadiifa oo waxay qabsatay soomaalida kale ayna qabsanin toddoba sano keliya meesha ku gaadhay kuwii labaatanka sano iyo dhowr iyo labaatanka sano la dhisnaa ay maanta higisanayso waxaad u burburinaysaa waad soo noqotid keliya koob iyo labaa muxuu ahaa labaatan iyo kowda aad soo noqotid keliya waxaa burburinaysaa gaa waxaa u samaynaysaa waxaad dowladaha u burburinaysaa inaad foorsaanballa keensato qof kasta gabadh erfoodlaa way garanaysaa waxaad leedahay axmed xaaraan buu ku lagu doortayoo muxuu ahaayen isagaa is doortay baad leedahay adugu taa wadaama xalaalbaa shalay wasiirka amniga kolkuu kuu yimid maxaad ku tidhi jubbaland burburi baad ku tidhi wuu diidey dalkuu saa soo dhisay inuu burburiyo wuu kaa diiday maanta waxaa tii waa dembiile odayaal baa kuu yimid odayaasha maxaa ku tidhi saddex qodob iga yeela aan iistaaye in ciidamada lagu soo wareejiyo in jubbaland dib u leeyahay doorashada waa xaaraan in waxaasaa ku tidhi waxa waxaa u samaynaysaa muxuu yahay waad soo baxdid saa ku soo baxi lahayd sidaa maaha dhismaha wasaaradda gaadiidka maamulka jubbaland ayaa heer gabagaba ah marayo iyadoo maamulka jubbaland uu sheegay inay dhisi doonaan dhammaan xarumaha wasaaradda maamulka jubbaland ee ku yaala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cabdifataax cali maxamed daljir ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyadoo heer gabagabaa uu marayo dayactirka iyo dib u habeynta lagu wado wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka jubbaland saacid cabdulaahi macalin oo aan waraysi gaara la yeelanay waxa uu ka warbixiyey halka uu marayo dayactirka wasaaradda iyo cidda ka caawinaysa dib u habeynta wasaaradda waxaan ku faraxsanahay nagu soo boqotaan dhismaha wasaaradda dayactir xoogan ka socda sidaad arkaysaanba wuxuu socdaa muddo laba usbuuc ah dibadactirkan afar toban beri maanta shan iyo toban u ah dhismahoo dhanna waa la dayactiraya waa guri dabaqo saddex biyaanaas aragtaan iyo macal derbiga ku wareegsan macal guryaha qolalka serviska ee ku dhex jiro meel fiican buuna marayaa gabagaba weli ma gaarin waxaan rajeynayaa inaa insha allah laba usbuuc oo kale gudahood ayadan ay kusoo gabagabowdo marka laba usbuuc ka hor bilowday ee, waxaa naga caawinayo een, ee, laba qolo oo kale ah een, hay-ad la yidhaahdo italian development corporation hay-adda caawimaada ama horumarinta ee italia ayaa fanka bixinayso waxaa shaqadii qabanaya implementationkana marka hay-ad la yidhaahdo unido oo ka tirsan qaramada midoobay een, si hoosena waxaa shaqada gacanta kula jiro shirkad dhismo oo la yidhahdo kismaayo construction company oo ganacsato soomaaliyeed oo magaalada kismaayo degan ay leeyihiin oo qandaraas ku guulaystay marka saasay isku iskugu xiran tahay shaqadii wasaaraddiina muddo afar iyo toban beri shan iyo toban beri ah waxaa waaye shaqa ka socoto meel kale ay meel gara ugu shaqaysaa agaasimaha ayaa geesta kale ka warramay qorshayaasha wasaaradda dhismaha kadib aad waa mahadsan tahay saaxiib Eh, insha allah laba usbuuc kadib waxaan rajeynaya in lasoo gabeeyo dhismihiisa iyo qurxintiisa iyo qalabeyntiisaba kadib wasaaradda intay si toosa ugu shaqa bilaabi doontaa shaqooyinkeeda iska caadiga ah normalka haddaba ay socdaan oo lama kala goyn karo oo hadee waa wasaaradda adeeg bixina oo shacabkii ay inta sh- inta inta inta waqti saacadooda ay xafiisyadu furan yihiin ay shaqadu u taagan yihiin oo xafiis laga maaran ma aha adeegyada ay bixinaya sida taarika iyo sticker iyo eh, eh, maxaa la jiray eh, ruqsad darwalnimo iyo kala wareejin iyo shaqooyinka caadi u socdaan waxaana martigelisan u mahadcelina bangiga dowlad gobolka jubbaland oo dhismo ku dhegan oo laba xafiis naga siisay oo ay ku shaqayso wasaaradda kusii shaqayso marka waxaa noo qorshaysan sawaashaad iyo wadisan usoo laabto in shaqooyinka horena si aad u qurux badan oo haddee qofka markuu meel qurux badan ka shu- ku shaqaynayo moralkiisa nidiisa dhisan oo waa usoo waa usoo xiisaya inuu usoo galo xafiiskii kuna sii dhex jiro in muddo ah insha allah si qurux badan u qalabayn doonaa inaan shaqadii ayada ahayd hore u wadnayba aan sii karaar qaadan oon aad usii usii adkayno qorshayaal kaloo fara badan waa iska jiraan hadda magaalada kismaayo oo kaleeto inta badan adeegyadii wasaaradda waa ka fuleen in insha allah dowladda cusub aan la jaan qaadno oon degmooyinka kaleete horta ee jubbaland dowladda jubbaland aan ka howlgalno inkastoo haddaba ay ka shaqeeyaan laakiin ayagana aan xafiisyo oga soo furnarno hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka jubbaland saacid cabdulaahi macalin ayaa ugu dambayntii sharaxaad ka bixiyey qorshayaashii u hirgelay wasaaradda siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay sanadka aynu ku guda jirno adoo mahadsan tahay wallaahi wax gooniya ma jiraan laakiin waxaa noo hirgelay labada kun sagaal iyo tobanka adeegyadii caadiga normalka way socdaan taarika bixin ee, warqadda jidmaris ruqsadii goynteedii ruqsad darawalnimo goynteedii gawaari kala wareejin laba laba laba laba arrin baa laba shaqa qabyano ah weli noo dhammaystirmin toban nineteena weli ma dhammaystirma iyaduna bishii sagaalaad baa la maraya sebtembar Ee, mid ah een, sharcigii wasaaradda gaadiidka ee ji- ji- wada- jid- jidmarista ama wadamarista oo asagii een, draft noo ahaa qabyano ah weli aan la horgeynin golaha baarlamaanka iyo iyo golaha wasiiradaba iyo barnaamij isagana online ahaa ama digital ku shaqeeyo oo aan rajaynayna insha allah inaan ku faani doono dowlad goboleeda dhammaantood aana ka shaqeynin xataa dowladda dhex aana ka shaqeynin oo ee, jubbaland vehicle licensing ee, ee, ee, la- system la yidhaahdo online ah ee, kaasoo naga saacidi doono in rib- registrationka ama diiwaangelinta documentska gaadiidkana online lagu diiwaangeliyo reportingkooda ama warbixinta gobolka Soomaaliga online lagu lagu soo report gareeyo ee, wax badanna fududayn doono hay-adaha amnigana gacan siin doono labadaas mashruuc kan online kan kuu sheegayay iyo kan sharciga labadaasaa qabyano ah weli aan dhammaystirmin markay dhammaatana insha allah rajay inaan ku faano in labadaas mashruuc ay noo hirgaleen hadduu ilaah yidhaahdo cabdifataax cali maxamed daljir radiyo cadaado magaalada kismaayo iyo xarunta gobolka jubbada hoose guud ahaan warkii duwar waa naga intaas tan iyo kulan dambe duwar wanaagsan saaxiibayaal